bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaha deh dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay waa labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono hadinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona allah u naxariistay waxaa galabta magaalada muqdisho lagu dilay nabadoon geesi cusmaan oo ka mid ahaa nabadoonada soomaaliyeed isagoo kalena si weyn loogu yaqaanay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid oo gobolka banaadir haddaba kooxihii dil ka dambeeyey nabadoonkaasi iyo waxaa markaasi lagu tilmaamay ama shakhsiyaadka nabadoonkaasi ayaan soo gubi doonaa saaxiib yaal waxyaabaha laga yidhi iyo howlgallada caawa ka socda degmada yaaqshiid oo gobolka banaadir gaar ahaan aagga dilku ka dhacay ee isgoyska fagaxa muqdisho wararka ugu dambeeyay ayaan soo gubi doonaa oo barnaamijka wareegga caawa aad ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha guddigaas kadib markii xubnihii guddigaasi xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rawl uu ka eriyey toddoba xubnood oo lagu eedeeyey arrima la xiriira in ay gafeen ama musuq maasuq iyo sidoo kalente in ay markaa siyaabooyin kala duwan ay u maarayeen kuraas qeeldhaan xoog leh ka soo muujeen siyaasiyiin ku tartamaysay mid ka mid ah kuraasta taalla magaalooyinka baydhabo iyo sidoo kalente dhuusamareeb waan soo gabi doonaa haddaba guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee maanta muqdisho lagu doortay iyo waxa uu markaasi ka bedeli karo hanaankii guddigii hore ama mas-uuliyiintii hore u shaqaynaysay qaabkay u shaqaynayeen qaabka uu la imaan doono iyo guud ahaanba warar ku saabsan doorashooyinka soomaaliya ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aan soo gabi doonaa maamul goboleedyada iyo magaalada muqdishoba si habsameela ugu socda inkastoo qeeldhaan xoogan ay kasoo yeerayso puntland iyo jubbaland kuraasta qaarkoodna lagu doodayo in markaasi aan loo marin hanaankii ama habraacii ugu dambeeyay dhinacyada u ku heshiiyeen ee golaha watashii qaran wararkii ugu dambeeyey arrimahaas ku saabsan caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho ayaan idinkugu soo baahin doonaa oo aadna ku dhegaysan doontaan qodobadeenna kale ee caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo qaadan doonno idinkana aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebba raalli ka noqdana waxaa qayb ka noqon doonaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa faad yaasiin xaaji daa'ir haatan ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu qoray faallo uu kaga hadlayo inta uu joogay intuu markaasi xilka taliyaha nabadsugidda uu hayay waxyaabihii markaas uu ka qabtay hay-addaas isagoona markaasi faallada uu cibaan uga dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa haddaba faalladaas uu qoray faad yaasiin xaaji daahir caawa barnaamijkeena wareegga ayaan idinkuga walaagi doonaa oo aan idinkugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa dignin culus u diray madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya xilli markaas baarlamaanka dalka ingiriiska ay u oleynayeen in maamulka somalilan uu markaasi noqdo maamul ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale hase yeeshee arrintaas ay suurogeli weysay kadib markii baarlamaanku ay mas-uuliyiinta dalka ingiriiska ay caddeeyeen mowqifkooda arrintaas ku saabsan haddaba madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ka yidhi digniinaha u jeediyey ama maxay tahay digniinta u soo diray madaxda soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirta ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaana ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka ukna ay u muujiyeen waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa
madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan idiin soo gudbi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona saxbel wasiirka maaliyadda ee soomaaliyana wuxuu ka warbixiyey shir looga hadlayey dhamaystirka deencaafinta oo markaas maanta la qaatay madaxda hay-addaha lacagta adduunka sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona muqdisho waxaa looga dhawaaqay madasha badbaadada girmudug oo markaas ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo madashaasi ka hadlaya iyo mas-uuliyiin kale ayaan soo gibi doonaa saaxiib yaal qodobadaas iyo wixii soo kordhaca waay aad maqli doontaa barnaamijkeena idin kugu soo baahan doonaa cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuudna waa idinla socodsiinaya ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagay suullaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dib
saxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kalayahay barnaamijka hawreyga wararka afar labaatanka saacadaada hadalsin magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkiina caawa ayaan gudgeli doonaa waxaan ku bilaabaynaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya markaasi dil caawa lagu geystay magaalada muqdisho allah u naxariistay nabadoon geesiy cusmaan cabdulle oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed dilka nabadoonka ayaa waxaa ka dambeeyey rag ku hubeysan bastoolado iyagoo markaas dilka geystayna xilli uu ka soo baxay masjid ku yaalla gudaha degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho kooxdii ka dambeysay dilka ayaana goobta ka baxsaday iyadoo xilli dambe ay gaareen ciidamo booliis ah oo goobta uu dilka ka dhacayna markaas ka sameeyey howlgallo kala duwan dilalka lagu geysanayo nabadoonnada iyo dadka birmageedada ah ayaa waxa ay markaasi ay caan ka tahay magaalada muqdisho iyadoona dilalka aysan jirin cid loo qabto ama markaasi sharciga loo horgeeyo islamarkaana lasoo qabto oo markaa maxkamadahana lasoo horsaajiyo gaar ahaan degmada yakshiid ee magaalada muqdisho xibyaal caawa ciidamada booliiska degmadaas ayaa howlgallo kala duwan waxay ka wadaan xaafadaha degmadaas ay ka kooban tahay si ay ammaanka ay u xaqiijiyaan maadaama ah maanta lagu dilay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ilaa haddana ma jirto cishaa gatay mas-uuliyadda dilka nabadoonka ee markaasi maanta lagu dilay degmada yakshiid ee gobolka banaadir inkastoo dilalka ceenkan oo kale ay sheegtaan dagaalamayaasha al-shabaab alaamaha ammaankana weli faahfaahin arrintaas ku saabsan dilka nabadoonkaasina ma aysan ka hadlin ama ma aysan ka bixinba marka ugu horreysa ka hadlana waan soo gudbi doonaa saaxiiba qaybaha hore barnaamijkan aad degeysanaysaan qodobo kala duwan ayaad soo maqasheen haddii aan kusii socono magaalada muqdisho maanta waxaa lagu doortay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka waa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal xarunta sanada arizoni ee muqdisho waxaa markaasi kusoo dhammaatay doorashada guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kala duwan kadib markii xilkii ama xilqaadistii lagu sameeyey guddoomiyihii guddigaas doorashada xilka guddoomiyaha guddiga waxaa markaasi isku soo sharaxay laba musharax oo kale ah maxamed cawil warsame iyo mustaf macalin cali balse inta aysan bilaaban doorashada ayaa waxaa hatana suray musharaxa lagu magacaabo mustaf macalin xubnaha guddiga khilaafaadka ayaa cod gacantaaga ugu codeeyey kuna doortay in guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban uu noqdo maxamed cawil warsame oo ka mid ah xubnaha guddigaas doorashada guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka ayaa ka dhigan in mar kale xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu la wareegay hogaanka guddida doorashooyinka dadban inkastoo dhanka madaxtooyaha villa somalilan la sheegay in ay markaasi ay ku qanacsan tahay guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka maadaama uu yahay in dhaxaada sida ay markaasi laga soo xogtay ilkulolwa xafiiska madaxweyne maxamed cabdullah farmaajo xaqiijiyeen haddaba mas-uuliyiinta oo warbaahinta la hadlay doorashada kadib ayaa markaasi faahfaahiyey ka bixiyey waxyaaba markaas ay hiigsanayaan in ay ka qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha cusub iyo waxaa markaasi warbaahinta la hadlay iyo musharaxii kale ee la tartamayey ee markaa tanasulka sameeyey
guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka xubnaha guddiga v ee ka soo qaybgalay doorashada saxaafadda sharafta leh saraakiisha ciidamada iyo amniga qaybihiisa kala duwan iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan dhammaan qof walba oo meeshaan ku sugan waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo maqaamka uu meeshaan ku fadhiyo calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaan kadib anigoo murashaxa u tartamayey guddiga markii aan kadib markii aan qiimeeyey guddiga kiisa hamigiisa uu danaynayo in ay noqoto doorashada doorasho wadajir ah oo aan lagu oolamin midnimada iyo wadajirka guddiga lagu xoojiyo mas-uuliyadda adag ee guddiga u taalla waqtiga oo ciriiri ah doorashadii ay bilaabatay waqtigu kooban yahay guddigaana duruufo adag ay u taallo lagana rabo inuu xalliyo khilaafaadka doorashooyinka qaranka oo ah howl aada u baaxad weyn ayna la rabo inuu marka koowaad asagu dhexdiisa uu yahay mid midaysan oo wadajira slooankiisuna uu yahay ama halbeegiisu midnimo iyo wadajir waxaan go-aansaday walaalkay ila tartamaya oo runtiiba u qalma xilkan inaan u tanaasulo sidaasna ay doorashadu noogu dhacdo annaga oo wada guulaysanay ee aan kala ahayn qof guulaystay iyo qof laga guulaystay insha allah wadajirna aan hawsha guddigaan ku qabanno waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan ka salaamayaa guddida xalinta khilaafaadka waxaan kaloo salaamayaa guddida doorashooyinka fiid iyo siid ee ka soo qayb galeen doorashadan ka dhacaysa guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka saa daraaddeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykullahi barakaatu marka ka warramo marxaladda iyo hawsha aan u taaganahay awal waxaa wato codsi ah in la siiyo jagada guddoomiyenimo ee guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka saa daraaddeed waxaan mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo halkan fadhida guddiyada saddexda guddi maxay hayday ciidamada qalabka sida arrimaha bulshada bulshada inteeda kala duwan saxaafadda iyo cid kastoo ka soo qayb gashay doorashadan guddoomiyenimo waxaan kaloo mahad celinayaa walaalkay mustafe oo ila tartamayey oo isna ii gartay markuu egay si badan oo ka warramay tanaasul uu ii sameeyey sheegada guddoominimo sidaas daraaddeed ee, waxaan hoos ku dhaadhacayaa inaan insha allahu tacaala aan iska sii warramo anigoo ah nabadoon maxamed cawd warsame ku dhashay gobolka tondheer magaalada minisa burco waxaan waxbarashadeedii dugsiga oo saddexe ku qaatay gobolka togdheer iskuulka jamaal cabdinaasir oo aan kaga baxay yeelka koowaad aan kaga baxay ee, hoose dhexe iyo sare saas daraaddeed waxaan jaamacadda ka baxay yeelka koowaad ee jaamacadda waxbarashadeedii university hargeysa waxaan ka diyaariyey culumta dhaqaalaha iyo intaas kadib waxaan dalka dibaddiisa u baxay labadii kun iyo afartii waxaan ka soo shaqeeyey dalal badan oo sida zambiya congo iyo angola mosambik waxaan u soo shaqeeyey maclinta sida hidramayn oo laga lahaa waddanka holland frontier mine oo laga lahaa waddanka holland oo iyana kongo ku taala intaa kadib waxaan ganacsi ka bilaabay anigu aan abuuray oo aan leeyahay waddanka zambiya waxaan sameeyey kambeni leado alraxma trading company limited oo u shaqeeya ka shaqeeya macdanta iyo transporterka eh, iyo kala duwanaansha noloshu waxay ku tirsan tahay saas daraaddeed markaan dalka dib u soo noqday waxaan bilaabo oo aasaasay eh, madaaris iskuullo iyo meelaha wax lagu barto ee culumta diiniga iyo maadigaba ilaa haddana waa ay shaqeeyaan sidoo kale waxaan ahay waddan dhaqmeed in badan ka soo shaqeeyey dalka intiisa kala duwan saas daraaddeed eh, sida heer qoys qabiil iyo degaanba mid awood qaybsi siyaasadeed ilaa intii aan waddanka dib ugu soo noqday mudanayaal iyo murweyn eh, waxaa insha allahu tacaala eh, sidoo kale aan awooday isu geyn doonaa inaan ka shaqeeyo eh, sinaanta eh, haddii ilaahay ila qabto waxaan ka shaqayn doonaa guddida dhexdeeda guddida dhexdeeda dhismaha guddida howlaheeda isku isku duubni midnimo kala wadaag iyo go'aan qaadasho wada ogola sida kale waxaan awood awood waxaan awooddeeda isugu geyn doonaa inaan ka shaqeeyo oo inaan ka shaqeeyo fuliyo habraaca garnaq dacwadeed iyadoo aan siinayo go'aanada cadli ah musharaxiinta dacwadayaasha dareemaya in xuquuqdoodii doorasho lagu xadgudbay saas daraaddeed waxaan xilkaa la imaday ee laysiiyey ee loo maaragtay in insha allahu tacaala ilaahay u asturo oo aan idinkana u baahnahay inaa ducadiinna iyo maaragtay waa hawl ballaaran oo u baahan in duco la raaciyo qofkuna waxama qaban karo howlo baaxad layaalo maaragtay intan ka ballaaran dalkan oo dadkiisii iyo dalkiisiiba ay maaragtay doonayaan inay kobcaan oo dabeedna doorasho u diyaargaroobay dadkii cadliga u noqon lahaa madaxiisii in laga dhigo maaragtay waa arrin aad iyo aad u ballaaran ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaana nagu asturo idinkana ducadiinaan u baahan nahay saa daraaddeed waxaan igu salaamayaa asalaamu calaykum watullahi wabarakaatu
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawadin ka leeyahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho qeybihiisii horena waad dhegaysanaysaan markaana haddii aan idiin soo gudbino saaxiibyaal faallo uu qoray islamarkaana la sheegay in uu qoray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa haatan ahla taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo faad yaasiin xaaji daahir uu faaladaasi ciwaan ugu dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa waxa uuna markaas ugu sheekeeyey faalada intii uu joogay muddadii saddexda sane aheyd iyo markaasi barka xilka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa tani markuu magacaabay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isaguna markaasi ujeedooyinka ama faalooyinka ama faallada uu ka qorana ee markaas aad u dheedheed waxaana ku jira sheekooyin cajiib leh uu sheegay in faad ay isaga weligiis aysan ka go'i doonin waxaana markaas sheekooyinkaasi ka mid ahaa in sarkaal ka tirsan nabad sugidda soomaaliya uu markaasi guursaday gabar markaa ka tirsaneyd al-shabaab sida faallada markaas uu ku xusay sidoo kalena waxaa yaabaha ku jira uu sheegay cajiibka ah aysan ka go'i doonin asigu laftiisa in markaasi hay-adda ay hal mar la wada qoray wiil iyo markaasi hooyadii ama markaa oo markaasi wiil iyo hooyadiis oo isku ama ku kulmay xarunta hay-adda halkaas oo markaasi ay iskala jaan qaadeen waa sheegay kooyin cajiib ah oo markaa faalada ku jira haddaba waxaa markaasi faaladaas soo koobaya oo markaasi inoo codiyey wariyaheenna cabdixiid cabdulaahi daahir
agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir oo shantii sannadood lasoo dhaafay aan looga baran fagaarka hadalka ayaa soo qoray maqaal dheer oo uu ciwaan uga dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa maqaalka waxaa qoray fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya haatan ah la taliyaasha amniga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ahayd shan iyo tobankii agost labada kun siddeed iyo tobankii markii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ii magacaabay ku-xigeenka agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxay ahayd mas-uuliyad culus iyo shaqo igu cusub balse waxaa ii muuqatay muhiimadda ay leedahay shaqada sirdoonka qaranka oo ah ilaalinta nabadda iyo danaha qaranka iyadoo bartilmaameedka ugu horreeya uu yahay helidda xog sugan oo ka dhigi karta sirdoonkeenna mid laysku hallayn karo oo dhammaystiran kolkii aan xog uruursaday oo una fiirsaday shaqada iyo waajibaadka horyaalla hay-adda waxaan fahmay saddex arrimood oo aad muhiim u ah waa tan koowaad halka dal ka dhismo ka hormaro laguna cabbiro awooddiisa inay tahay tayada sirdoonka waa tan labaad waxaan u tegay saraakiil saraakiil xigeenno iyo xubno kala duwan oo leh aqoon iyo xirfad lasoo dhisay tan iyo markii la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii kuna hubaysan daacadnimo iyo daljacayl waa tan saddexaad waxaan la kulmay dhallinyaro karti iyo aqoon leh oo u baahan iskudubarid iyo weliba dib u qaabayn si ay ugu hortagaan waxa loogu yeero argagixisada waa sida maqaalka lagu yidhi iyo kooxaha kale ee u abaabulan waa waxyaabaha khatarta kuwa amniga dalkeenna hay-adduna awood buuxda ugu yeelato dhexgalka cadowga iyo weliba helista xogahooda ayuu ku yidhi maqaalkiisa saddexdaas isla jaanqaadkooda ayaa keenaysa in nabad sugidda iyo barwaaqada shacabkeenna ay ku xidhan tahay horumarinta iyo tayaynta sirdoonka qaranka sababtoo ah dal aan lahayn amni laysku hallayn karo marna ma gaarayo horumarka iyo barwaaqada uu hiigsanayo tilmaamaha iyo dardargelinta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee aan shaqada ku bilaabay waxaa saldhig u ahaa gaarista laba yool soo celinta tayada iyo awoodda sirdoonka qaranka si ay tartan ula gasho hay-adda dhiggeeda ah ee gobolka iyo weliba qaaraddaba una la jaanqaado dunida sirdoonka casriga ah islamarkaana u gudato waajibaadka ka saaran amniga qaranka ee gudaha iyo dibadda tan xigtana waxay ahayd soo celinta kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay ku qabaan sirdoonka qaranka waxay ka bilaabanaysaa xamar oo nabada oo deggan taasoo ah arrin mudan in ahmiyad wadareed la wada siiyo dhanka shaqada waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo welwel iyo fikir joogta ah ku hayay tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada iyo beegsiga tooska ahaa ee lagu ugaarsan jiray haldoorkii shacabka iyadoo bil weliba la hormarin jiray tirakoobka qaraxyada xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimadda oo ay bilaha qaar dhici jireen wax ka badan siddeetan iyo shan fal dembiih oo u kala qaybsamo qarax beegsi toosa ayna ka dhalan jirtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dhismaha dharcadda ilaalada shacabka waxay noqotay qorsho midho dhalay oo noqday saaxiibka koowaad ee bulshada tababar heerkiisu sarreeyo iyo tayayn lagu sameeyey dhallinyarada wax bartay ayaana keentay in ay dhismaan dharcad ilaalada shacabka waxaa xusuus mudan askari ka tirsan ilaalada shacabka in loo soo bandhigay fursad ah in loo magacaabayo guddoomiye degmo askarigaas wuu diiday dalabkaas isagoo ka jawaabayay ilaalada shacabka waa shaqadii ugu wanaagsanayd ee aan qaranka u qaban lahaa waana ilaalinta nafta iyo maalka bulshadeenna taas oo muujinaysa miisaanka iyo weliba micnaha ay agtooda ka leedahay dhallinyarada soomaaliyeed sugidda amniga bulshada iyo tan qaranka qorshe iskutashiga ayaa jirtay wuxuuna ahaa qorshe aad u ballaaran oo saldhig u noqday sidii loo heli lahaa hay-ad ku taagan wixii laga soo dhexdhaliyo maskaxshiilka dhallinyarada khubarada ah ee loo carbiyey kuna howlan sidii afkaar curineed loogu rogi lahaa waa shaqo raadkeeda ay dadku arkaan oo qaranka u aayo qorshahaas baa keenay in hangool la isaga qabto wax soo saar ayaa ummad ahaan curintiisa waxba ku lahayn ama lafalgalkiisa aanad ku finlayn kaas oo ku tiirsan kuna xidhan taakulo shisheeye oo si joogtaa ku nool tan waxay ahayd taladii ugu habboonayd ee la qabtay taladaas waxayna gaarsiisay in hay-adda sirdoonka soomaaliya lagu hago aqoon iyo khibrad ay curiyeen ama la falgaleen wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo jecel sidii dalkooda ay u horumarin lahaayeen dagaalkii qaboobaa wuxuu sirdoonka qaranka u ahaa mid dunida ka tilmaaman oo dunida ku tashato saamayn weyn ku lahaa siyaasadaha dunida iyo xidhiirada kala gedisan ee caalamka dhowr dowladood oo qaaradda afrika ka tirsan oo xilliyo kala duwan aanu kula kulannay ayaa noogu sheekeeyey sidii sirdoonka soomaaliya uu sabab ugu noqday dhismaha dalkooda iyo dhismaha hay-adda sirdoonka hadday tahay tababaridda iyo weliba qalabaynta mid ka mid ah hogaamiyayaasha hay-adda sirdoonka ee dalal afrikaana ka socday oo xamar igu soo booqday ayaa shirkeennii ka furmay xarunta nisa wuu ku qaatay tababar koowaad markii la aasaasay sirdoonka dalkooda sannadkii kii wuxuuna mar kale naga codsaday in aan siino tababaro dhanka la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya kuwooda ugu saamaynta badan waxay sheegeen in nisa ay ka mid tahay hay-adaha ugu awoodda badan qaaradda afrika xagga la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada halka gobolka geeska afrikana ay nisa hormuud u tahay dhanka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada lagu kalsoonaan karo xogtooda iyo khibradooda ayaa lagu yidhi maqaalkan uu soo saaray agaasimihii hore ee nisa muddadii aan agaasimaha ka ahaa hay-adda sirdoonka qaranka saddex sano ee aan waa saddexdii sano ee u dambaysay waxaa booqasho rasmi ah noogu yimid muqdisho ilaa siddeed agaasimo guud oo ka kala yimid dowladaha ugu saamaynta badan iyo weliba awood badan dunida iyo kuwa qaaradda afrika oo qaarkood diris nala ah oo isku khatar amni aan wada leenahay iyagoo si qoto dheer u fahamsanaa awoodda iyo khibradda ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka soomaaliya xusuustayda waxaan ka tirmi doonin sheekooyin yaab leh oo ahaa kuwa dhaliyey guulo saamayn weyn ku yeeshay nabadda iyo deganaanshaha dabcan dhammaantood ma soo qaadan karo balse haddii aan soo qaato mid iyo labo waxaan ognahay sarkaal ka tirsan hay-adda nisa inuu si qarsoodiya ku guursaday gabar xubin ka ah al-shabaab una qaabilsanayd dabagalka sirdoonka soomaaliya sarkaalkaasina wuxuu ahaa sarkaalkii labaad ee ay haweenaydaa sidaas ku guursato ujeeddadu wuxuu ahaa si ay gabaad ama waa si ay gabaad ay magaalada ku joogta uga dhigto shaqooyinkeeda fursadna u hesho marka dambena ay khaarijisay sarkaalkii waxaa la faray inuu caadi iska dhigo lana noolaado si buuxdana u soo wado helo xogta shabakadan ay la shaqayso haweenaydaas wuxuu sahlay in lasoo qabto labiyo tobanka waa labiyo toban ka tirsan al-shabaab oo meelo kala duwan shaqo ka waday waxaana loo gudbiyey baaritaan kadib markii lagu helay dembiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukunno kala duwan waxaa iyaduna jirtay hooyo xaafad joog ah oo dhammaysatay shuruudihii xubinnimada ee ku soo biirista sirdoonka qaranka kana mid ahayd dharcad towbar loo diyaarinayay hooyadani markii ay akhrisay warqaddii laga rabay in ay saxiixdo ayay mid ka mid ah xafiiska ay ku saxiixi lahayd soo gashay waxayna ugu tagtay wiilkeed oo oo sugayay in uu ka saxiixo warqadda taasoo yaab noqotay waa yaab ku noqotay hooyadii laakiin wiilka waxaa loo sheegay isla maalintaas hal sac ka hor in dadka liiskooda la soo gudbiyey ay ka mid tahay hooyadiis taasoo laftirkeeda farxad gelisay oo ah hooyadiis oo aan shaqadiisa waxba kala socon ay waddo sharci ah ku ogaatay meesha uu ka shaqeeyo wiilkeeda horumarka adeega nisa waxaa lafdhabar u ah shacabka qaybihiisa kala duwan oo qaarkood waddamo kala duwan ku nool yihiin kuwaas oo sabab u noqday guulo waaweyn oo uu gaaray sirdoonkeenna sidoo kale dunida dhan waxay isla qirsan tahay in sirdoonkeenna uu hadafkiisa gaari karo marka uu haysto madaxweyne hagayo oo leh qorshe qaran oo fogaan arag ku qotama waana sabab uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mar weliba rafiiq iyo wadaay u noqday ciidamada qalabka sida ee qaranka soomaaliya waana hubaal in hamiga ummadda soomaaliyeed ee ku aadan helitaanka dowlad caga adag ku taagan ay qayb ka tahay horumarinta iyo tayaynta laamaha amniga iyo sirdoonka qaranka waxaa kale oo hubaal ah in shacabka soomaaliyeed ay ku farxaan kor u qaadidda awoodda iyo jiritaanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya marka aad wanaag fasho niyad sami la timaado dad aqoon iyo xirfad u leh hawsha lala kaashto waxaad filanaysaa natiijo wanaagsan oo waxtar u leh qarankeenna waxaana warbixinta lagu soo gebagabeeyey waxaa qoray agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ma doonaysaa daryeel caafimaad oo dibadda ah shirkadda isbitaalada ajibaadam oo ah hoggaanka shirkadaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaad ee dalka turkiga ayaa kuu diyaarisay adeeg cul ah kaas oo ay ku taageerayso bukaanada ajaanibta ah ee qaba baahiyaha caafimaad waxaad isbitaalada ajibaadam ka helaysaa adeeg daryeel caafimaad oo tayo sare leh ugana wacan tahay qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo dhakhaatiir adduunka laga yaqaan oo u leh khibrad sare baarista iyo daweynta cudurrada sida kansarka bedelidda kelyaha iyo beerka qaliimada maskaxda furidda xididada wadnaha daweynta dhalmala-aan iyo kuwo kale la soo xiriir wakiilka rasmiga ah ajibaadan u jooga muqdisho mudane xamse cumar si aad u hesho talabixin dhaktar oo wadata qiimeynta qarashka kaaga baxaya daweyntaada ka hor intaadan soo safrin iyo sidoo kale caawimaada soo saarista fiisaha kireynta hoteelka ugu habboon magaalo joogaaga iyo diyaarinta turjumaan soomaali ah oo kaa caawiya muddada aad safarka daryeelka caafimaad u joogto dalka turkiga kala xiriir xamse cumar hadda eber lix hal hal toban iyo saddex siddeetan iyo afar lixdan iyo shan ama eber lix hal shan lixdan soddon iyo saddex sagaashan iyo sagaal shirkadda daryeelka caafimaad caafimaad ee ajbadel waa barta cusub ee baahidaada helidda daaweynta caafimaad
dhexe barnaamijka hawreeyga wararka afar labaatanka sac raadi galsiina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal waxaa maanta muqdisho loogu dhawaaqay madasha badbaadada galmudug oo markaas ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin kasoo jeeda galmudug iyo xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana loogu soo horjeedaa madaxweyne axmed cabdi kaari qorqoor oo ay ku tilmaameen inuu yahay in markaas galmudug meel godob ku siirida si hadalku dhigeen haddaba mas-uuliyiintii halkaas ama siyaasiintii ka hesha waxaa ka mid ah wasiirka hore amniga galmudug axmed macalin fiqi isagoona halka ah dowladdu ka jeediyeyna uu eedamo ugu jeeday madaxweyne qorqoor
wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam gudoomiyaha madasha badbaada badbaadada galmudug xubnaha kale ee akhyaarta ee halkan jooga ee soo abaabulay hawshan kana ah xubno madasha badbaadada waa idin salaamayaa assalaamu ullaahi calaykum runtii galabtay sharaf weyn bay noo wada tahay reer galmudugna iftiin ayay u tahay rajaxumadii iyo mustaqbalka ciriiriga ee mugdiga sii gelaya in dad reer galmudugii ay u istaagaan inay ka tashadaan haadaanta galmudug uu ka tuurayo hogaanka hadda haya in laga tashado runtii waa arrin aada u wanaagsan dadka reer galmudugna waxaa moodaa inay kaga horeeyaan maamulada kale arrintaas sabab oo aysan u dulqaadan maamulkoodii iyo dadkii ammaanada u hayay ama loo igmaday oo cadaalad darro iyo dulmi iyo burburin samaynaya ku samaynaya awooddii sharciyeed ee gacanta loo geliyay inaysan dadku ka aamusine habaarin meelaha uga sheekaysan ay u soo istaagaan inay gacmaha qabtaan arrintaas runtii reer galmudug bay gaar u tahay aada iyo aad baanan ugu ugu bogaadinaya waxaan rabaa hal arrin dhowr arrimood oo kooban inaan xuso wakti waa xilli dambe meeshan waxaa la yidhi anigu islaamaha iyo ma aada odayaashee odaygii maxaa ku ogeed indhala-aan baa la yidhi maya dadcunnimu ku darsada meeshii waa ogeyn waxqaba tiro badan inaan laga filayn hogaanka meesha jooga laakiin hadda dadkii reer galmudug ayuu cunaya waa kawaan ayuu ka furtay dhuusamareeb uu qolanu mar saarayo maantadaana u dambaysay mayd waxaa la yidhi kk kee lisii waday kii u dambeeyey maantadan isaga reerkiisii jufadiisii raaskiisii hoose madaxweynihii hore ee xibanaya xeer ee ugu dambeeyey baarleex guddigiisii qabaqaabada xildhibaan buu socday oo guryaha u kareynayay ayuu qaybna xiray qaybna cayriyey oo dhuusamareeb ka cayriyo cadaala ay ku galeen orod yacni ninka noocaas yacni waa kawaan wax kaloo lagu tilmaami kara ma jiraan kawaan dadka lagu qalo ayuu ninkaasi ka furtay una bedelay galmudug iyo madaxtooyadeedii iyo awooddii lagu aamay arrintaas marka dad baa waxay leeyihin maxaa galmudug laga badbaadinaya badbaado maahane isku imaatinkeeda waa ujeedeen cabuudwaq iyo deegaamadaas waqooyiga galmudug waxay yidhaahdeen shirar baan wadannaa nabadoon jeesto iyo wacaysle oo laba degmo iyo dhul weyn degan galmudug ka degan adaguna waxay yidhahdeen talaan wadnaa beelo kale oo tiro badan oo abaabul wadaa jira oo welina qaniyadu aysan gaarin orqood qaniyadiisu qofkii gaarto wuxuu ku fikarayaa meeshaasii jooga waayo wax arxana ma leh kuwa kalena waddaday ku soo jiraan dad in marka arrintaas laga hortago oo galmudug in laysku haayo cidda kala geynaysana meesha laga qabto ama loo tashado arrintaas waxaan u malaynaya caqli caaligii loo jega inay tahay waana waxa qof walba kusoo dhacaysa waxaa la yidhi dad badan baa waxay ka hadleen galmudug wasiiradayda iyo maamulkeeda galmudug dadkii ugu kuwaaratiga badnaa ayaa maamulkeeda galay laakiin waxaa la yidhi ciidan geesyaala toban kun oo ciidan oo geesyaala oo nin aan waxba ogeyn oo fulayo oo hogaaminayo iyo toban kun oo ciidanahoo fulayaala oo nin kaartada ku takhasuso geesigii uu hogaaminayo waxaa guulaysaa la yidhi tobanka kun oo fulayaasha ah halka nin oo geesiga uu hogaaminayo waxaana guuldaraysta tobanka kun oo geesiyaasha ah oo halka nin oo fulayga oo aqoon daradu hayso jaahilkaahi uu hogaamin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam guddoomiyaha madasha badbaada badbaadada galmudug xubnaha kale ee akhyaarta ee halkan jooga ee soo abaabulay hawshan kana ah xubno madasha badbaadada waa idin salaamayaa asalaamu ullaahi calaykum runtii galabtay sharaf weyn bay noo wada tahay reer galmudugna iftiin ayay u tahay rajaxumadii iyo mustaqbalka ciriiriga ee mugdiga sii gelaya in dad reer galmudugii ay u istaagaan inay ka tashadaan haadaanta galmudug uu ka tuurayo hogaanka hadda haya in laga tashado runtii waa arrin aada u wanaagsan dadka reer galmudugna waxaa moodaa inay kaga horeeyaan maamulada kale arrintaas sabab oo aysan u dulqaadan maamulkoodii iyo dadkii ammaanada u hayay ama loo igmaday oo cadaalad darro iyo dulmi iyo burburin samaynaya ku samaynaya awooddii sharciyeed ee gacanta loo geliyay inaysan dadku ka aamusine habaarin meelaha uga sheekaysanay u soo istaagaan inay gacmaha qabtaan arrintaas runtii reer galmudug bay gaar u tahay aada iyo aad baanan ugu ugu bogaadinaya waxaan rabaa hal arrin dhowr arrimood oo kooban inaan xuso waqti waa xilli dambe meeshan waxaa la yidhi anigu islaamaha iyo ma aada odayaashee odaygii maxaa ku ogeed indhala-aan baa la yidhi maya dadcunnimu ku darsadaa meeshii waa ogeyn waxqabad tiro badan inaan laga filayn hogaanka meesha jooga laakiin hadda dadkii reer galmudug ayuu cunaya waa kawaan ayuu ka furta dhuusamreeb uu qolaba mar saaraya maantadaana u dambaysa mayd waxaa la yidhi kkii kee lisii waday kii u dambeeyey maantadan isaga reerkiisii jufadiisii raaskiisii hoose madaxweynihii hore ee xibaniyo xeerka ee ugu dambeeyey baarleex guddigiisii qabanqaabada xildhibaan buu socday oo guryaha u karaynayay ayuu qaybna xiray qaybna cayriyey oo dhusmareeb ka cayriyo cadaali ay ku galeen orod yacni ninka noocaas yacni waa kawaan wax kaloo lagu tilmaami kara ma jiraan kawaan dadka lagu qalo ayuu ninkaasi ka furtay una bedelay galmudug iyo madaxtooyadeedii iyo awooddii lagu aaday arrintaas marka dad baa waxay leeyihiin maxaa galmudug laga badbaadinaya badbaado maahane isku imaatinkeeda waa ujeedeen cabuudwaq iyo deegaamadaas waqooyiga galmudug waxay yidhaahdeen shirar baan wadanaa nabadoon jeesto iyo wacaysle oo laba degmo iyo dhul weyn degan galmudug ka degan annaguna waxay yidhahdeen talaan wadnaa beelo kale oo tiro badan oo abaabul wadaa jira oo welina qaniyadu aysan gaarin qorqoor qaniyadiisu qofkii gaarto wuxuu ku fikirayaa meeshaasii joogi waayo wax arxana ma leh kuwa kalena waddaday kusoo jiraan dad in marka arrintaas laga hortago oo galmudug in laysku haayo cidda kala geynaysana meesha laga qabto ama loo tashado arrintaas waxaan u malaynaya caqli caadigii loojig inay tahay waana waxa wax qof walba kusoo dhacaysa waxaa la yidhi dad badan baa waxay ka hadleen galmudug wasiiradayda iyo maamulkeeda galmudug dadkii ugu kuwaalatiga badnaa ayaa maamulkeeda galay laakiin waxaa la yidhi ciidan geesyaala toban kun oo ciidan oo geesyaala oo nin aan waxba ogeyn oo fulayay oo hogaaminayo iyo toban kun oo ciidanahoo fulayaala oo nin kaartada ku takhasusoo geesii uu hogaaminayo waxaa guulaysaa la yidhi tobanka kun oo fulayaasha halka nin oo geesiga uu hogaaminayo waxaana guuldaraysta tobanka kun oo geesiyaasha ah oo halka nin oo fulayga oo aqoon darradu hayso jaahilkaahi uu hogaaminayo
madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi ayaa war ka soo saaray tallaabadii uu baarlamaanka u k ugu doodayay aqoonsiga somalilan ayaa sidoo kale ka jawaabay jawaab u diray wasiirka qorsheynta ee soomaaliya jimaal maxamed xasan muuse biixi oo faahfaahinayay kulan ay xukuumaddiisu ka yeelatay arrintan ayaa ugu horreyn u mahadceliyey baarlamaanka dowladda ingiriiska ee bilaabay dooda la xidhiirtay in la aqoonsado somalilan si gaara ayuu ugu mahadceliyey xildhibaanada taageeray somalilan ee ka horkacayay ama ay horkacayaba dooda baarlamaanka ingiriiska iyo sidoo kale jaariyadda reer somalilan ee waddankaas ku nool dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka jawaabay hadalkii wasiirka qorsheynta jamaal maxamed xasan oo weerar xagga afka ah ku qaaday xildhibaanka lagu magacaabo gafin wilson oo ah xildhibaanka dooda aqoonsiga somalilan geeyey baarlamaanka dalkaas muuse biixi wuxa uu digno culus u diray madaxda soomaaliya wuxuuna ku eedeeyey dowladda federaalka inay bilaawday weerar qaawan oo ay ku qaadayaan xubnihii baarlamaanka u k ee u oleynaya aqoonsiga somalilan maruu arrimahaas ka hadlayan wuxuu yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم وحياتي ساكا أرنتي أن أنت بدن كدودني وميسار كده رهيب وكسب سنيد doodii ka dhacday baarlamaanka ingiriiska markii dhan walba aynu ka rognay wasiiro badan ka doodeen siyaalo badan loo dhigay waxaynu ku soo ururaynaa qodobada soo socda qaranka somalilan wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka ingiriiska u k isaga oo uga mahad celinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax banaanida soomaali jamhuuriyadda somalilan ee ay gurigo baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogahan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka u k-na ay u muujiyeen waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda somalilan ee sida xoogaalnimadaa uga warramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado somalilan sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga somalilan iyo xildhibaankii hogaaminayay arrintaa ee soo abaabulay honorable gabriel williamson qaran ahaan somalilan waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaariyadaha somalilan ee qurba joogga aan meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaariyadda reer u k oo muujiyay dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil iskaga saaray oo uga soo shaqeeyey aad iyo aad buu shacbiga somalilan iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo somalilan u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyaddooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba dowladda somalilan iyo shacbigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax banaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso golaha xukuumaddu wuxuu go-aamiyey in shacbiga somalilan dibadda ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jimciyadda qurubaha ka dhexaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha african unionka ama africa ay ku kulanto auda loo yaqaano carab league jamciyadda carabta ka dhexaysa iyo ururada kale ee caalamiga ee danaha ka taliya in hal milyan oo reer somaliland ay saxeixooda soo dhammaystiraan deetana abiilka aqoonsiga somalilan loo gudbiyey hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa african union ama midooda africa iyo carab league iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmayn arrintaa waxtar ku leh waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga somalilan ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyaddii reer somalilan ee reer england reer u k ee hawshaa ka soo qayb galay golo wuxuu hambalyanayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawshaa golo wuxuu ku boorinayaa shacbiga somalilan dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso wakti kasta ay ku qaadanayso culays kasta ay keenayso inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo ay xaqiijiyaan qadiyadda madax banaanida somalilan qodobka noogu dambeeya waxa weeye waxaan uga digaynaa dowladda muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka hawshaa galay iyo golayaasha caalamka aba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda somalilan waxaan u sheegaynaa dowladda muqdisho iyo dadka waxaa ka talinaya waxaasi waxay sii kordhayaan waa nacayb kala fogaansho iyo colaado dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaanay caqlid ahayn soomaaliya adna maaha mid ay cidi ku qasbi karto madax banaanadeeda iyo go-aankeeda iyo masiirkeeda horay ugu muusan naf iyo maalba haddana waa u diyaar aad iyo aad baa mahadsantihi wasalaamu calaykum
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beenle ayaa ka warbixiyey shir looga hadlayey dhamaystirka dinacafinta uu markaas maanta la qaatay madaxda hay-adda lacagta adduunka wasiir beenle oo markaas sidaad ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahiyey kulanka uula qaatay madaxda hay-adda lacagta adduunka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، ضد الصوماليات هلكن laga daawanaya waana salaamay salaamu calaykum waraxmatuhu wabarakaatu آه، waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago shir hadda aan soo soo soo dhammaystiray آه، soo gunaanagnay oo aan la aan- aan kula jirnay hay-adda lacagta adduunka waad ogtihiin hay-adda lacagta adduunka آه، doorka ay ka ciyaarto آه، ma- maamulka maaliyadeed ee dalalka iyadaana aada iyo aada inoola shaqaynaysay xataa diin xakinta iyadaa iyadaa hormoodka ka iyadaa hormood ka ah Eh, waxaan ka hadlaynay maanta shirkani waa shir eh, hordhac ah ayuu ahaa oo hordhac u ah shir kale oo weyn oo bisha soo socota labiyo labaatankeeda ilaa bisha soo socota macnihii bisha labaad ee february labiyo labaatankeeda bilaabmaya ilaa iyo bisha dambe ee march sideedeeda dhammaanaya shan iyo toban cisho meel meelahaas lagu jirayo oo isaguna ah shi- eh, muxuu ahaa aaladan fogaan aragga lagu lagu qabanayo kaasaan usii goga xaaraynay kaasaan ka hadlaynay maxaa laga hadli doonaa Now, waxyaalaha laga hadlayo waxaa ka mid a dhaqaalaheenu halkuu marayo laba iyo tobanka bilood ee soo socda haddii eebeyna gaadsiiyo ee ka bilaaba bisha labaad ee february ilaa februaryga kale haddii ilaahay idhaahdo oo aan markaa aada ugu dhownahay pointka la yidhaahdo conclusion point ee ama ama ama nuqdada dhammaystirka la yidhaahdo ilaa intaa gaadhayno maxaan qaban karnaa baa meesha ayaa- ayaa meesha ku jira Eh, dakhligiinu siduu noqonayaa halkeed wax ka kordhin kartaan ayada oo la doonayo in dowladdu isku filaato oo mar wala hor la hore loo socda dowladdu inay isku filaato oo waxyaalaha dibadda uga imanaya laga joojiyo innagu aan isku filaano ayaa meel walba la eegaya saktarkaa maxaa ka iman kara kaa kale maxaa ka iman kara kaa kale maxaa ka iman kara waa laga hadlayaa dabeetana heshiis baa la seexanaya iyada oo la eegayo eh, goorta dowladii cusub la dhisi doono ayaa la eegayo dowladda cusub madaxweynaha cusub Eh, muxuu ahaa la eegayo oo dabeetana waktigaa laga qaadanaya marka waxaanan imika wadnaa waxa weeye eh, waxa weeyaan wax malihii wixii waxa dhici doona haddii ilahay mustaqbalka ayaa ayaa laysla eegaya marka annagoo dhammaystirnay oo documentku ay dheeyihiin oo laysla wada falangeeyo dhinac walba laga egay oo kharashkii iyo dakhligii laysku laysku jaangooyey oo dhinac walba la la asaskareeyey ama la qiimeeyey ayaa dabeetana aan aan filaynaa in dowladdu dhalato dabeetana dowladda dhalata lala la- lala falgalo oo madaxweynaha yimaada eh, markaa lala fadhiisto oo laydhaa waxaan aan ku heshiinaye maxay kula tahay hadduu qaato isla markaaba in la geeyo markaa bowlkooda hadduu de qaadan waayana adjustment lagu sameeyo ayaa doonaynaa annaga waxaanu nidhi arrintaa imika aan gallo si aanay ino- dib inooga dhicin oon aan hore ugu dhammayno markaan isla wada garanno dowladda cusub waa idinla dhiskas garay dabeetana horaynu u geenayna boorka haddii kale oan sugno maalinta layska horto maalintaas ayaa la gelayaa in evaluationkii la sameeyo dabeetana dib bay wax walba inooga dhacayaan lacago badan oo supporto layna siiya baa jira oo kabka kabka miisaaniyadeeda haddaynan maanta sii bilaabin oo maalinta madaxweynaha la keeno aynaan boorkooda tegin wakti dheer bay qaadanaysaa marka aada iyo aad bay ugu mahadsan yihin inay kaa naga aqbalaan shirkaa weyn baa noo soo socda soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudahaana saaxiib yaal caawa barnaamijka weriga wararka afar labaatanka sac raadleh dalsina magaalada muqdisho waana geyntaa cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud waa idinla socodsiinaya soona saaray barnaamijka hegeysanta ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo